barnaamijkani sida la sheegay oo loo soo sheegay marka hore wuxuu ku yimi assessment ama qiimeyn baa la sameeyey dhammaan gobollada oo dhan waxaa lagu saleeyey markaa baahida jirta iyo meelaha ugu mudan iyadoo dhinacyadbaa laga fiirinayo intii biddaa jirtay waxaa la qalabeynaya ama aada xoogga loo saarayey laamigan baxe marka in laga dego laamiga oo la gaadhsiiyo maamulkan meel kasta waa qorshaha dowladda meelaha iminka barnaamijkan uu tooska u tagayo waxaa weeye boosaaso meesha la yidhaahdo ufayn qardho waaciya dhahar baran buuhoodle iyo galdow waa sideed magaalo waxaa uu helisa oo weliba dheer xarumaha amniga ee boosaaso iyo garwo iyo baa la socda inaad guri qurux badan dhisto oo aada qalab dhigto laakiin aadan qofkii u diyaarin ku shaqayn lahaa macna samamayso saddex bay ka koobantay inaad qofkii marka hore diyaariso qabanaya shaqada inaad u diyaariso wixii uu ku shaqaynayay inaad u diyaariso meeshii uu ka shaqaynayay markaasay shaqadii dhammaystirmaysa barnaamijkan markaa isagoo kaas ka turjumaya wuxuu noqon doonaa mid laga faa'iidaysto oo lagu faa'iideeyo dadweynaha reer puntland waxaa uu yiri sidoo kale oo barbar socota barnaamijkan mid kale oo isna isbuucan bilaabmaya oo ay nala hogaami nagala shaqaynaysa u n d b oo isaguna ka kooban afar qaybood oo muhiim u ah bulshada mid waxaa weeye community bolicingkii ama dirisiintii booliska iyo bulshada iyo isku xidhnaanta iyo tababar la tababarayo dhammaan ciidanka booliiska puntland ugu yaraan laba boqol oo sarkaal iyo ka badan oo ciidan oo noqon doona mid mobile tiama wareega marba meel ka taga waxaa ku xigaysa kormeer isaguna qofasay oo noqon doono qofkii la tababaray iyo barnaamijyada la siiyey iyo saldhigyada la dhisay inay shaqeeyaan sidii loo rabay u shaqeeyeen iyadana dabagal baa lagu sameeya qodobka afraadna waxaa weeye waa waxaa la yidhahda human traffic isagana in sharci loo helo cadaalad waa nala joogtaa human trafficku dadku waxay u yaqaanaan kuwan lugeynaya ee naftooda haligay qaab kalaa jira oo dadkii isaga looga faa'iidaysanaya qofka laga faa'iidaysanaya ma oga laakiin qof baa ka faa'iidaysanaya for example waxaa loo kaxaysanayaa in isaga la iibiyo xubnihiisa in isaga laftiisa laga ganacsado waalidkiina si kale loogu soo sheego looga shaqaa la geenaya carruurtiisa laga kaxeeyo dadka noocaasana in laga hortago barnaamijkaas na wuu wuu jira haddii ilaahay wuxuu socon doonaa muddo ilaa toddoba bilooda kadibna qiimeyn mar walba baa ka dambayn doonta waxaan sii wadana haddii laga ka dhigo inaan tayada kor u qaadno ciidanka booliiska dhammaan ka deegaanka ilaalinaya ka mid weeye ka bulshada ilaalinaya ka mid weeye dhammaantood waxaan markaa soo jeedinaya la dardaarmaya ciidanka booliiska puntland ee lagu wareejinaya qalabka tanixiyoolkooda waa joogaa kow qalabkan inay ka faa'iidaystaan uguna faa'iideeyaan bulshadii loo dhiibay sidii ay hayda ugu faa'iideeyaan qodobka labaad inay dayac tiraan ilaaliyaan ayna iska burburin waxaa intaasii dheer wixii qalab noqda ee bedel noqda hadda aanu u aragno inuu waxtaru yahay waxaanu siinaynaa meelaha kale ku habboon wixii dayactir u baahanna inaan dayac tirno meeshii ku habboonoo kalena aan siino iyadana waa qorshaha wasaaradda weeye ugu dambayntii aada iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa hay-adda keer iyo saraakiishii wasaaradda amniga ee ka soo shaqaysay barnaamijkan muddada dheer waday way ku mahadsan yihiin mana aha tii ugu horreysay waxay noqon doontaa haddii lahaydno mid sii socota